Inkasta oo guud ahaan dalka iyo meelo badan oo caalamka ah uu ka jiro sicir-barar xooggan, haddana dadka uu sida gaarka ah u taabtay oo uu saameeyay ayaa ah dadka danyarta ah. Qaar ka mid ah dadka danyarta ee ku nool magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad-deegaanka Soomaalida ee ku ganacsada hareeraha waddooyinka ayaa ka warbixiyay sicir-bararka ka jira deegaanka.
Waxaan ahay maamooyinka maxaan ku dhahayay waddada laamida Jigjiga xalwadoo kale timirtoo kale maxaan ku dhahayay biyaha yaryar waxaa ku iibiya anuu hadda laba wiil baan haystaa wallaahi nolosha markii hore waan fiicnayn hadda laakiin noloshu aad bay u adag tahay gurigiraan galaa iyow qur-aan madarasad bay dhigtaan maxaan ku dhahayay biyo malay xaafadaan deganahay wallaahi noloshu aad bay u adag nolosha adkaatay kolley saamayn sixir barar lacagta Itoobiya oo dhacday doolarkii oo cirkaa maraya maxaan ku dhahayay dee waxyaabo badan lacag la'aan iyadoo markii horeba sii ahayd haddana way ka sii dartay dowladda waxaan ka codsan lahaa sharaf kale inay tallaabo ka qaado dee waxaan cirkaas ku shareeraya ee masaakiintii masaakiin haddaan nahay waan ka hoos baabaanay waxbana ma gadan karno doolarka kicinaya ee cirkaa maraya marka saa darteed wixii aan gadgadaynayna nalagamaba gadanayaba ka dee dowlad dowladda waxaan ka codsanaynaa inay wax nooga qabato tallaabo sharciga ka qaado haa hadduu leeyahay ka mida dadka dadyartaah ee suuqa ku ganacsada waxaa ka ganacsadaa maarata buskut timir xalwad waxyaaba noocaasaan wadi jiray carruurtayda waa shan weeyaan waxaa la maaraynba wallaahi wixii xaaladdii faraha ka baxday oo maarata bararkii baa la bijibaar ma moogtahay lacagtii itoobiyaanka waxma goynaysa dollar ahaan baa lagu dhufanaya marka raashinkii oo kale iminka waxaa lagu leeyahay dollarka maanta intaasoo ah marka wallahi xaaladdu aad aad bay u cakirantahay safaarada aad bay u dilay meesha dee wixii dee iminkay ku lidataaba iminkay ku lidataa sababtoo ah waxyaabahaas galay moogtahay dollarkii oo lacagtii waxba goynaynin dollar micishadii hawada ka baxday wixiaasaa maarka iskoomaalay oo maarka xaalad aad bay adag tahay dowladdu waxaan ka codsan lahaa inay dee dadka danyarta hoosu eegaan oo waxa lacagta doolarka la jebiyo waxaas wax laga qabto ayaan ka codsan lahaa dowladda magacaygu waa maxamed axmed waxaan ahay dhallinyarta ka ganacsata magaalada jijiga gaar ahaan suuqa laamida agteeda agagaarkeeda waxaan gadnaa caanaha geela malabkii oo kaleete siliid macsartii subagii duruufo dhaqaalo aad iyo aad bay hadda u adag tahay waqtigii hore waqtiga hadda lasma barbardhigi karo marka xaaladdu aad iyo aad bay u adagtahay oo la dhihi karaa moogta wax buyin baa iska bedelay dee hadda waqtigii hadda la joogay iyo waqtigii hore hadda isku mid maaha wax kastoo qaaliyoobay saaxir bararkii war iminka haddaad is tidhahdada wax yar soo iibso mas ma gadan karaysa